daarawat inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun wiilaa dhintay axmed ma soo noqonaayo ninkii dilay aan maraan bixin intaana dowladda ku jirto waa la raadinaya waa la qabanaya maxkamadaa la horkeenaya dhiiggii wiilkaas maxkamaduu hortegi laakiin nabadda inaa ilaalino waayo soomaali meel kastay degantay waddankan alxamdulilah waa dadaashay duulo kastaa gabar xijaab qabta oo soomaali aa taagan ka soomaaliyehe ummadda nala degan iyo nabadgelyada magaalada gaaris iyo wajeer iyo mandheera annagoo u danaynayno waddankeenna iyo soomaalida kale oo meelaha kale ka gacsato u danaynayno nabadooda iyo jiritaankooda saaf labood ha noqonina gabarh waxaa arkaya waxa sheegaysa gabadhaa ninkii dhalay waa inuu tilaabo ka qaada tilaabo inuu qaado kenya waa waddan annaka aan leenahay gobol aan ka degannahay kenyaan baan nahay waddani baan nahay dowladda ayaan ku jirnaa dastuurka waddankan aana xukumayaa marka fudeedka badanna ha layska joojiyo fudeedka qaylada ha layska joojiyo fudeed iyo qayli iyo waxaasaytu ummaddu si kala geeyaa soomaalida kaa dhib u imaanaya wiilka annaga annaka dowladda ku jirno aniga hadlaayo amaraan bixinay ilaahay numa socon laha alla ilahi unaxariisto nimanka biliis meesha joogaana ayakana tilaabaa laga qaaday laakiin ninkaa wiilka dilay asagana maxkamada la keenay waa la raadinaya waan ka sudansaday marka nabadgelya